ilaa haddarta waxaa la soo gaaray xog ku aadan dadka la la'yahay tiradooda marka dadka la la'yahay waxay isugu jiri karaan dad la helay ama dad dhinteen ama dad stiil misida oo weli maqan marka inta hadda aan hayno tirada guud oo la la'yahay waa shan iyo labaatan waay waxaa lab ah laba iyo labaatan waxaa dhadiga saddexa dhadiga tirada caruurta marka dadkaas inta caruur oo ku jirta waa sideed lix lab ah iyo laba dhadigah tirada marka la helay intaas waa intii inta la helay waa lix waxaa ku jiro oo nool nolol lagu helay waa shan shan ruux inta dhimatayna waa hal ruux labaatan ruux ay noqonayaan marka tiradaas laga jaro marka hadda waxaana soo gaartay warbixin kaleeto xog ah in yacni isbitaal madiina ay yaalaan ilaa iyo dhowr meyd ay yaalaan waxaan hadda rabnaa inaan sadab gareyno mobile team tiimkaasaan rabnaa inuu isbitaal ka tago in la waco numbariska aan ka haynin dadkii dadkoodii la'aa inaan wacno ay isbitaal madiina yimaadaan kadib arkaan meydkii haddii ay dhahaan dadkan waa dadkii naga maqnaa in la siiyo meydkooda ay dugtaan